talyaani weyn muddo ah ayuu ka cabanayay in midowda yurub ku eegaya muhaajiriinta kasoo gudubta badda mediteraneanka ee gaadha xeebaha dalkooda sanadkan magangelyadoonkii ugu badnaa ayaa gaadhay dalkaasi gaar ahaan jasiiradda lambadusa oo ay iminka ku sugan yihiin ilaa iyo siddeed kun oo muhaajiriin ahi ra-iisul wasaare georgia meloni waxa ay sheegtay in la saaray cadaadis aan sii socon karin dhinaca kale madaxa midooda yurub ayaa haddii sheegtay inay hawshani tahay mid yurub ka dhaxaysa una baahan si wada jir ah wax looga wada qabto shir jaraa-id oo ay wada qabteen labada dumar ahi ayay madaxa yurub ugu mahadnaqday taageerada ay bulshada degan magaalo xeebeedkaasi u fidiyeen dadka muhaajiriinta ah oo goobtaasi ku taga halka ay khariirad ahaan ku taallo oo keliya ra-iisul wasaare meloni ayaa sheegtay in dhibaatadaasi talyaaniga oo keliya ahi aanu xallin karin iminka arinku waxa uu saameynayaa ayay tidhi wadamada aanu xuduudda leenahay iyo dalalka noo dhow laakiin si dhaqso ah waxa ay dhibaatadu u gaadhi doontaa guud ahaanba yurub haddaba booqashada ursula vonderlien maxay arrinkan ka bedeli kartaa su-aashaasi ayaan weydiiyey sakariya maxamed cali oo ka faalooda arrimaha talyaaniga oo degan magaalada rome booqashada madaxweynaha midooda yurub ursula vonderline ay booqatay jasiiradda lambadusa ee gobolka sicilia ee wadanka talyaaniga ayaa kusoo aaday xili dowladda talyaaniga ay wajahayso xaalad adag oo ku aadan arrimaha muhaajiriinta madaxweynaha midooda yurub waxa ay soo bandhigtay ilaa iyo toban qodob oo qorsho ah taasoo ay sheegtay ayna ugu muhiimsan tahay in midooda yurub tale ahaan ay wax ka qabtaan xaaladda adag ay ku jiraan dadka soogalootiga islamarkaana ku xayiran jasiiradda sicily ee magaalada lambedusa waxa ay sheegtay ursula vonderline in dowladda talyaaniga ay u baahan tahay gurmud deg deg ah iyo maareyn ku aadan dhanka iyo dadka soogalootiga waxa ay sheegtay xaaladan inay tahay mid cakiran islamarkaana u baahan in qaramada midoobe ay kaalin ku yeelato sidii dadkaasi loo meelin lahaa waxay kaloo ka hadleen guddoonka midooda yurub iyo ra-iisul wasaaraha wadanka talyaaniga georgia meloni in si deg deg ah loo hirgeliyo sharciga musaafiriinta ee ku aadan dadka sogolootiga islamarkaana aanan xaqa u lahayn waxaa kaloo farta lagu fiiqay islamarkaana la sheegay in hay-adda frontex ee arrimaha xuduudda ilaalisa inay iyaduna kaalin weyn ka qaadato sidii dadkaasi loo marin lahaa dowladda talyaaniga ayaa aaminsan in arrinka muhaajiriinta soo gaadha dalkooda in midooda yurub iyo wadamada ay kasoo haajireen ka yeeshaan wadatashi rome waxa ay heshiisyo la gashay wadamada tunisiya iyo libiya inay adkeeyaan marinbiyoodka dhinacooda badda mediteraneanka dalal ku yaala yurub oo ay britain ka mid tahayna waxa ay ku guda jiraan qorshayaal ay ku doonayaan in qaxoontiga soo gaadha wadamadooda la geeyo dal saddexaad sida ruwanda oo britain weli dadaal ugu jirto inay geyso dad magangelya doon ah inkasta oo maxkamad arrintaasi ay ku jirto cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london